asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadli waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabiid mahayo waxyaabo badan oo qarniyo hore dhacay ina xasuusisa wax maanta joogana farta inoogu fiiqda wax shalay iyo daraadahana tunka inoo saarta ee waxa oo dhan iyadu isku soo xumbaarta waana xubinteenna murtida maanta oo la dhihi karo waa mid da'walba lafil ah da'walba lafilku waxa weeye in wuxuu da'dii dhalataba ay isticmaalaan oo ayna ka maarmin ama waa mid la dhihi karo jiil walba la kac jiil walba lakac da' walba lafil iyo jiil walba lakac farqi yar ayaa u dhexeeya mido waxaa weeye jiilkii dhashaba haddii ilahay kuu sama ogolyahay lakac bay u leedahoo waa ay la kacdaa ama way la qabsadaan weeye midna waxaa weeye da'walba waa la filo da'walba isku qayr ayay yihiine ma kala weyna teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa xubnaheenna casriga ah mid ka mid a waxaa la yidhi soomaalida saddex ayay ku fashilantay ama soomaalidu saddexba waa ay ku fashilantay saddexda soomaalida ku fashilantay waxaa weeye haddii eebaid mahayo ee ay tooska ugu fashilantay baraha bulshada baahinta wararka iyo midnimo loo bogo saddexdaba waa ay ku fashilantay ayay ina leedahay xubinteennan murtida maanta bal u fiirso waxay ku leedahay xubinteenna murtida maanta soomaalidu saddexba way ku fashilantay saddexda ay ku fashilantay waxaa weeye waa baraha bulshada baahinta wararka iyo midnimo loo bogo saddexdaba way ku fashilantay sababta ay saddexda ugu fashilantay maxay tahay waxay tahay markaad fiirisa baraha bulshada ee dhaqanxumada taalla iyo ceebaha yaalla fashilkeennii ayaa yaalla wax kastoo la qarin jirayna waa la soo bandhigay oo gabdhihii iyo wiilashiiba waa ay isruxaayaan baraha bulshada oo ceeb baa dhex taalla weeye oo waa lagu fashilmay sidoo kaleento baahinta wararka iyana waa lagu fashilmay oo see loogu fashilmay waxaa loogu fashilmay wararkiiba waxay marahayaan qof walba intuu kanaal samaystay waxa uu doono inuu sheego oo qabiilada caayo oo heeraha caayo oo gabdhaha caayo oo wiilasha caayo oo odayaasha caayo oo habraha caayo oo aan loo miildiin oo la ysqabsado oo la dhaho hebel iyo hebel baa laysu ballaminayaayo maagga ayaa laysugu dhiibayaa wax maag la dhaho ayaa soo baxay oynaan maaragtay horay u aqoonin kaasoo ah in lays caayo in lays aflagaadiiyo in lays xanjeero in wax layska sheego iyo in maaragtay si ka baxsan dhaqanka caadiga iyo noloshii aynu naqaanay in loogu dhaqmo ama laysu tanaagoodo lays aflagaadeeyo oo aan heer la cafiyeynin oo aan qoys la cafiyeynin oo laba isqabta la cafiyeynin oo aan nin keligee la cafiyeynin oo aan wadaad la cafiyeynin oo aan siyaasi la cafiyeynin qaar waxaaba jira intay iska soo fadhiistaan waxa iyagu qalbigooda uu rabo keli ah sheega oo wax ay xeerinhayaan oo la leeyahay waxan waa ceeb waxan waa dembi waxan waa khalad waxan waa maaragtay wax raagay waxan waa dabeecad xumo waxan waa dhaqan xumo ma jiraan waxaasoo dhan saddexdaaba soomaalidu waa ay ku fashilantay saddexba soomaalidu way ku fashilantay saddexda ay ku fashilantayna waxaa weeye baraha bulshada baahinta wararka iyo midnimo baahda ama midnimo loo bogo saddexdaba way ku fashilantay mahmaahda maanta ee xubinta murtida maanta idamka iibi waxaa la yidhi gardiid waa alla diid gardiid waa alle diid